العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي النبي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا baabu kitaabi الnabiyi slى اllahu عalayhi wasalama ilaahi raqla yadcuuhu ilى اlislaami haadakani baabu kitaabi الnabiyi slى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay waraaqliisii uu qoray ilaa hiraqla ninkii hiraqla la odhanayay ayuu baabkiisii yahay yadcuuhu xaal uu u yeedhayo ila alislaami islaamnimada ugu yeedhayo hiraqlo adu waa ninkii reer ruum qoladaa la odhan jiray ama dowladdii reer ruum madaxda uu ahaa boqorka uu ahaa waqtigaas baa hiraql la odhan jiray kollay qaysarna waa laqab ahaan laqabka qaysar isaga khaaskuma u ahayn oo cid kastoo reer ruum boqor u noqotaba qaysar way odhanayeen kani waa magaciisii calamka ahaa hiraql ee isagu kaasi u lahaa waana kii rasuulka ilaahay waqtigii joogay kollay markii dambe dagaaladii sham iyo taasna isagu markaa boqorka ahaa ee lagula muslimiinta kula dagaalamayeen tabuk markiisii ama waqtigii dee ciidankii tabuk lagula dagaalamayna waa ninkii soo diray ninkaasba wey wa bihi qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadasanaa isxaaq bnu ibrahim alxandaliyu وبن أbي cمر ومحamed بن rاaفiع وcبد بن حmayd والفظ لبن rاaفiع afartan شheekh ee msلم xadiiska way wada warinayaan sheekh keligana way ka wada warinayaane lakiin lafdiga محamed بن rاaفiع baada inoo soo socda siyaaqan dheer qاala بن rاaفiع وبن أbي cمر xadaثna وqاla الآkخhراn أخbarna xagga marka la eego siiqadii ay adeegsadeen ama ay dee waqtigii ay dee xadiidka taxamulkoodiina tilmaamayeyna labadaas ibnu raafic iyo ibn abi cumar waxay dhaheen xadatanaa cabdurazaaq labada kalena akhbaranaa cabdurazaaq qaala akhbarana macmaru can الzuhriy can cubayd llahi bni cabdillaahi bni cutbata can ibni cabaasin ana abaa sufyaana akhbarahu cubaydاllahi bn cabdillaahi bni cutba oo fuqahadii toddobada ahayd kaba mid ah ayaa xadiidka ibnu cabaas ka warin ibnu cabaasna wuxuu kasii warinayaa qisadan dheer abaa sufyaan ama abu sufyaan sakhr ibnu xarbe waa ninkii dee shahiirka ahaa ee fatxu maka habeenkeedii islaamay qurayshna markii dee sanaabidoodii beder lagu laayay dabadeed madax u noqday ree qaa'idkooda iyo madaxdoodaba ahaa ninkaasba waya abu sufyaan ee mucaawiye iyo dee aabahoodna ahaa ama aabihii ahaa wuxuu yihi markaa ibnu cabaas ana abaa sufyaan akhbarahu abaa sufyaan baa u waramay min fiihi ilaa fiihi min fiihi waa abu sufyaan afkiisa ilaa fiihi ilaa fi bni cabaasin afka ujeedadu waa mushaafahatan bikayri waasida weeye toos buu uga maqlay isaga wax waasido udhaxaysana may jirin oo min fiihi ilaa min fiih macnaa waa mushaafahatan biduuni waasidan riwaaye bukhaari baa waxay ahayd bukhaarina dee muslim imka xadiidkii halkan unbuu ku wariyey kala ee bukhaari kollay dhowr meelood buu ku wariyaa oo ay ugu horeyso dee waxa weeyaan bad-ul waxyi ugu horeysa ama kitaabka bilowgiisaba ilaa na waa wadaa halkan maqaasidan aan hayno tafsiir suuratu ali cimraan adigu meelo kala duwan buu xadiidka kuba keena jihaadka bal marka alfaadihiisa ama riwaayadkiisa mid kamida waxay ahaydba min fiihi ilaa fiya halkan min fiihi ilaa fiihi ay ahayd me hadalkiina waxa wata ibnu cabaase oo le abaa sufyaan baa ii warabay min fiihi ilaa fiya oo halkan damiirkan aa'ibkafiidu waa bimacna alfamun waa afkii ay u idaafaysan tahay markaa ayaa ya-dii mutakalimka ayay min fiihi ilaafiya xafnu xajar baa wuxuu idhaahaa dee inay ruux haddii uu ruuxu la hadlayo istiqbaalka kalaamkiisu waa dhegta taas weeye afka maaha afka waa hadalkiia laakiin maqalkii iyo dhegaysigii iyo taasi dhegtiibuu kuba xasilayaa wuxuu odhan waayey buu leeyahy ilaa uduni ilaa uduni min fiihi ilaa uduni isagoo ishaaraya inuu hagaag u makabsaday dhegaysigii uu dhegaysanayey oo de hadduu u baahdo jawaabna ama waxweydiina diyaar u aha inuu waxweydiiye ama uba jawaabo taas buu uga dhigay taxdiidkii inuu ku tacalluqayo afka warramitaankiisii afkii uu kuba tacalluqayo xaqiiq ahaanse dee taxdiidku ruuxa hadlayo mooye ka kale waxa weeyaan waa dhegtii weeye waxaan ku tacalluqayo taxdiidkii iyo maqalki iyo taasi uu ku tacalluqayo in fiihi ilaa fiihi qaala abu sufyaan baa wuxuu yihi indalaqtu waan tegey fi lmuddati muddadii iyo hunnadii allatii muddadaas oo kaanad ahayd beynii wa beyna rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam aniyo rasuulka ilaahay noo dhexaysay taas baan tegey oo shaam xaggeed ayaan u safray tijaaraan u tegey muddadana wuxuu u wadaa waa hudnadii ama waqtigii sulxii xudaybiya uu dhacay sanadii lixaad damaadkeedii buu dhacay dee kollayna heshiiskii lagu heshiiyey waxaa kaba mid ah xudaybiye suluxeedii in muddo dagaalka la joojiyo oon la dagaalamin muddadaasna dee kollay waxaa macruuf ama dee aada loo soo naqliyaa toban sanadood may ahayd abu daa-uud iyo afar sanadood baa isaga kitaabkiisa kuba sugan adigu ama afar ha noqoto ama waa toban be laakiin dee kollay may sii dheeraanba oo iyaga cahdigii buriyey oo laba sanood dabadoodba cahdigii markay buriyeen waa tii fadxumo ka dhacay haddaba waqtigan uu tegey waqtigaa heshiiska iyo suluxaas iyo hudnada bal xabad joojintii adee dagaalkii la kala joojiyey ayaan qabtay buuhi xagga shaam qaala wuxuu uhi fa baynaa waqti ana anugu bishaami shaam aan ku sugnahay id waqtigaa jia waxaa lala yimi oo la keenay bikitaabin kitaab min rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay xaggiisa kaba ahaaday ilaa hiraql hiraqlina uu usoo diray waa kitaab rasuulka ilaahay soo diray oo ujeeda ama uu usoo diray hiraqli ayaa la keenay oo dee shaam soo gaadhay ale markii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ka laabmay xudaybiya dee sanadaasna cumradii way taxaluleenoo muxsariin bay ahaayeen oo heshiiska ka dambeynay soo noqdaan ee uu madiine ku noqdayba wuxuu bilaabay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inuu waraaqo iyo rasaa'il u kala qoro nimankii madaxda ahaa iyo boqoradii markaa jiray isaguna waa waqtigan uu xaggaa shaam qabtay markaa risaaladaasoo ciddii sideedna ay noo soo socoto ayaa rasuulku isagoo dee isaga unmay ahayne cid kalena wuu dirayba oo iyo dee jihaad kalebe ayay soo gaadhay markaa shaam raql yacnii wuxuu ujeedaa cadiima ruumi waa ruum ninkii ugu weynaayo dee madaxdeedaha ay weyneynayeen qaala wuxuu yihi abu sufyaan baa leh wa kaana dixyatu lkalbiyu jaa bihi wa kaana wuxuu ahaa dixyatu dixya alkalbiyo ee reerkaa reer bani kalbi loo nisbeeyey jaa'a mid yimi bihi bilkitaabi kitaabka la yimi oo macnaa kitaabkii dee jihooyinkii rasuulka ilaahay dira uu diray ee boqoradii uu diray mid kastaba nin buu u dhiibay marka shaam waraaqdii uu hiraqlo usoo diray waxa soo qaaday saxaabigan dixyat bnu khaliifata alkalbi ayaa soo qaaday waa saxaabi jaliil oo asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mido salawaat ullaahi wasalaamu calayh islaamkiisuna waa horeeyey kolley beder ma xaadirina wixii ka dambeeyey kolley waa joogay nin aada u qurux badanna uu ahaa oo dee kolley jamaal badan ilaahay siiyey waxaana riwaayadka qaarkood ku yimid jibriil awqaadda qaarkeed inuu suuradiisa uu kuba imanayey taas baa kuba timi أجملهم أجملهم دحية الجميل جاء على صورته جبريل سيد الفيديس مصطلحa marka taas buu ahaa xagga أxaadiista dee waxa weeye marka la eego magacanna صaxaabi kale oo magacan la yidhaah ma jirto waa magac keli ah isaga un mooye صaxaabi kale oo dexye la yidhaahaa ma jirto dee arrintaa khaasiyada aan sheegay horena waa lahaa innaga kitaabkeenan dikrigan buu ku leeyahay oo wax riwaayo uu muslim iyo bukhaari iyo ku leeyahay ma jirto walow saxaabigo xataa ee rasuulka ilaahayna waxoogaa uu kaba dambeeyay haddana axaadiista sidaasa ma laha kutubta ususha abu da-ud buu meel sowma riwaayo ku leeyahay barhkood baa yidhaha xadiidkaasun buu leeyahy laakiin saaxibu majmaci zawaa'id xadiid kale iyana way soo sheegaan ama laba xadiis oo kale eh laakiin axaadiidiisa aada bay u yar tahay ususha lixda ana xadiid baa matalan taas oo weliba dee isagoo meel aan dheerayn u baxay oo soomna way ahayd oo uu afuro dadka qaarkood ay afuri waayeen oo uu yar qoorsaday uu leeyahay hadigii ama sunihii rasuulkaay kaba jeesteen iyo taas bay ahayde dee waa uu soo naqliyo dee ficilkaase may ahayn xataa qowlkaasne abu daawud kuba sugan bal marka haddaba waa saxaabigaas ayaa keenay fadafacahu dixya wuxuu u dhiibay kitaabkii ilaa cadiimi busra magaalada busra la odhanayey waxa weeyaan kii u weynaaye ninkii madaxda ka ahaa busra kollay busrana dee dhinaca shaam bay ahayd laakiin dhinacan kusoo dhow xaggan xijaaj iyo sooba xiga taas bay ahayd halkan sharaxaniga waxaa iguba sugan imaam nawowi raximahu llahu tacaala inuu yihi waa magaalo xuuraan laba odhanayo waktiyadoodiiba taas nafteeda weeye oo bal matalan u dhow min daraf alberiya alatii bayna ashaami walxijaaj bal adigu magaaladaas oo xaggan dee usoo markaas soo xigtay xagga xijaaj soo xigtay waa nin ka madaxa ninku carab buu ahaa waana nimankii kasaasinada la odhanayey xaalit ibn abi shamir buu ahaayo dee carabta shaam waa nimankii madaxda u ahaayee ugaho ka hooseeyey adigu dee iyaga bal matalan iyagiyo udhexeeyey reer ruumbaabu ahaa ama khasaasinada madax ka ahayd sida halkan manaadiradu ay ciraaq iyaguna madax ka ahayd oy reer furus taabacsanaayeen iyagu taabacsanaayeen labadoodna asalkoodu yaman bay wada ahaayeen labada reer been khasaasinadana asalka sare waxay wadaagsadaan ansaar bay xagga iskaga dhow yihiin ama iskaba xigaan oo nasabka sare ay kuba kulmayaan haddaba ninka xaalit ibn abi shamir ba iyadu busra markaa amiirkeeda ama waaligeeda ahaa kiibuu u dhiibay fadafacahu uu dhiibayo cadiimu busra busra ninkii dee madaxdeeda ahaa ilaa hiraqla hiraqla ayuu u dhiibay oo hiraqlu soo gaadhsiiyey faqaala hiraqlu hiraqna markaa wuxuu ku sugnaa iyada baytulmaqdis buu waqtigaa joogay markan waraaqda lasoo gaadhsiiyey kollayna isaga reer ruum marka la eego ama hiraql caasimadoodu waxay ahayd magaaladan ximso la yidhaah dee ima kaba jirtee dagaaladeed iyo dee waa tan waxa weeyaan dhibtan suuriya kaba taagan magaalooyinka ee afaystay kaba mida taas baa caasimad u ahayd markaasna halkaasuu ka yimi isagoo malaa lukagaba yimi oo baytulmaqdis buu yimi shukri ahaan si ay noo soo socoto anaa waqtigaasi waxay kusoo beegantay markii hore dagaal baa iyagii reer furus dhex maray reer furus baa ka qaalib noqday markaa shaam in badan oo kaba mida iyo taas bay qabsadeen bal isagu qustandiiniyo xaggaasaa buu tegay oo dhulkaa intada badan waa looga qaalib noqday sanadayntii ku haysteen oo markaasaa waqtiyadaas baa dagaal dhacay reer ruom iyo reer furus ay dagaalameen oo markaasaa furus la jebiyey markii uu halkaas buu isagaana ku nadari malaa haddii inuu halkaa kasoo socdo baytulmaqdis yimaado haddii ilaahay nasriga uu siiyo waana arrintan ilaahay subxaana wa tacaala suurat ruum aliflaamim gulibat الruumu fi ana alard wahum min bacdi galabihim sayaqlibuuna sayaqlibuunadaas dee waa horaa looga adkaaday waqti markaa sayaqlibuuna waqtiyaday dhacdo barhkood baa idhaha maalintii beder bay dhacdeen laakiin sida raajixa waqtiyadaa xudaybiya ayay ahayd oo waqtiyadan bay kuba dhoweyd waqtigaasaanu ka yimi ximsa oo uu isagu u yimi arrintaa shukrigeed ayuu baytulmaqdis u yimi ninkan hiraqli la odhanayo ama qaysar waqtiyadaas baana halabadan dambe ay reer rum ka qaalib noqdeen ee dee diin ahaan bay muslimiinta iskuba dhowaayeen kuwana dee mushrikiinta iskuba dhawaayeena faraxa muminiintana keentayba taas bay ahayd haddaba isagii baa lasoo gaadhsiiyey isagoo baytulmaqdis jooga waraaqdii faqaala wuxuu yihi hiraqlu hiraqli baa wuxuu yihi hal haahunaa halkan ma ku sugan yahay waa bilaadii shaam markaas axadun axad min qowmi hada rajuli ninkan tolkii kaba mida ama qowmkii alladii ninkan oo yazcumu sheeganaya annahu nebiyu ninkan dee waraaqdan soo diray ee la nebi baan ahay cid dadkiisii ama qowmkiisii kamidi beledka ma joogaan taas buu yidhi inuu warsaduu doonayaa qaalo waxay idhaaheen nacam haa dad way joogaan oo dee sham waaba taa ay u safri jireen oo markaas waktigaa sayfka oo kale iyo waa rixiladoodii ay xaggan qaban jireen oo way u safri jireen oo xidhiidh weyn baa kaba dhexeeyey marka kolley dadkan abu sufyaan laba socdo waxoogaa ahaa malaa labaataneeye kama badnaana tijaaray u yimaadeen sida riwaayo bukhaariya kuba suganna markaa waxay joogeen hazay joogeen haza ayay iyagu joogeen dee markaa baytulmaqdisna kama dheere isna halkaasuu joogeen markii adigu lasoo doondoonay ee iyaga la helay ayaa deeta baytulmaqdis loogu geeyey wuxuu yihi markaas in faduciitu qaala abu sufyaan baa wuxuu ihi faduciitu waa lay yeedhay fii nafarin jamaaco dhexdeed xaal aan ku sugnay min qurayshin quraysh kaba mid ah oo dad tijaare ay u wada joogo quraysha ayuu ka mid ahaa markaa abu sufyaan fadakalnaa calaa hiraqla hiraqla ayaanu usoo gallay faajlasanaa bayna yadayhi hortiisii buuna fadhiisiiyey faqaala wuxuu yidhi ayukum kiineebaa waa iyagii buu la hadlayaa daahirka imika cibaaradanna si wuxuu intan toos isagu u weydiiyey oo turjumaan u dhexeeyey aanu jirin baa daahirka cibaaradu yahay laakiin bukhaari oo xadiidka dhowr meelood kuba soo arooriya ayaa waxay riwaayo keenaysaa ee in tarjumaankiisu uu ahaa kii hadalkan daama su-aasha u gudbiyey ayukum kiineebaa aqrabu u dhow nasaban xag nasab min hada arajuli ninkan alladii ninkanoo yazcumu sheeganaya annahu nebiyu nebi inuu yahay waa ninkan riba ishaaradii wax dhow buu kaba dhigay oo dee waa kan waraaqdiisii baa la hayaa dikrigiisiina waa joogaayo oo dee waa sabuu u dhow yahay agtoodii oo wax dee imaka ay xusuusan yihiin oo markaa hadalkiisina laba hayo ninkan sheeganaya faqaala abu sufyaana abu sufyaan baa wuxuu ihi faqultu waxaan idhi ana aniga u dhow dee dadkii meeshaa marayeyna oo waxoogaa ahaana quraysh haba ahaadeene isaga ugu dhowaa bal dee xadiidka duruqdiisa midkood baa waxay kuba timi reer bani cabdimanaaf ruux aan aniga ahayn oo raxbiga ama dadkaa ka mid aha ma jirin dee rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi abu sufyaan iyana aada bay isugu dhowaayeen oo cabdimanaaf bay ku kulmaan cabdimanaafna mid kastaba de waa awowgiisan ama odayga afraad buu noqonayaa uun taasuu noqonayaa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh iyagoo waysama yihiin bal cabdimudalib iyo umayat bnu cabdishams waa ilmaadeen ruma weeye umayana waa abu sufyaan awowgii ruma cabdimudalibna waa rasuulka ilaahay awowgii ruma ilmaadeen rumay ahaayeen oo dee kan cabdimudalibna waa ina hashim ibnu cabdimanaaf umayana waa ina cabdishams ibnu cabdimanaaf weeye oo intaasay isu jireen haddaba anaa dad ugu dhow buu yidhi wax reer cabdimanaafina isagun baaba ku jiray dadka faqultu ana faajlasuunii waxay fadhiisiiyeen bayna yadayhi isaga hortiisii oo waa ninkii hiraqla hortiisii ayay ifadhiisiiyeen waxaanayn uu waxay halkan uu dee sharaxayna inoogaba sugan culimaduna uu kaba soo naqlinayaa sababtan uu u weydiiyey dadkii quraysheed ee yimid ka ugu dhow rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waana tan arki doono su-aalo toban gaadhay buu weydiin doonaaye ee ruuxa isaga dad ugu dhowey horta mid weeyaan oo dadka kale uu ka yaqaanaa xaalkiisii geed kalena waa ruuxan qariibkiisa ah oo cadaawo kasta ha kaba dhaxayse nasabkiisa iyo waxbuu weydiinayaayo ee nin ka durugsanay hadduu doono nasabkiisa waa caayi karaa waxbuu ka sheegi karaa ma uu dacmin karaaye kan nasabkiisu waa nasabkiisii un markaa wax kale isaga uun mooye laakiin nasabiyo markay noqoto nasabkii dee waa ka run sheegayaayo dacnin uu dacniyo oo wax markaa ka sheego ama been halkaa ka sheegaa ma jirayso tan baa deeto isaguna waa nin caaqil oo xeebo ahaa aada u fidno badan bee laakiin dee taasi may keenin dee in ilaahay waafajiyo sii toosnayd oo islaamo walow ku dhawaaday aan arki doonaayo markaasaa muxuu yihi faajlasuunii bayna yadayhi waajlasuu way fadhiisiiyeen asxaabii waa nimankii kale asxaabtayda khalfii gadaashayda halka dabadiisay fadhiisiiyeen macnaha dhinaciisa ma ay fadhiisin kamay soo horjeedin ee isaga way ka dambaysiiyeen uma dacaa bitarjumaanihi wuxuu u yeedhay tarjumaankiisii tarjumaanna ta'da damadeeda iyo fadxadeeda labadaba culimadu way ku dabdiyaan waxaana halkan sharaxa inoogu sugan in la kor dhabo ta'da la fadxiyo oo tarjumaan laba yidhaaho ayaa fasaaxo badan jimtuna markaa way damisan tahay kolkol waa la fadxin karaaba taas waana dee san imakaba turjumaan aan idhaahno kan laba luqo iskuba fasiraya taas baa laba yidhaahaa waxaa kolley waa carabi lafdigu iyo carabi maaha labadaba waa soo naqliyaan waxaanay u badan yihin inuu lafdi mucaraba yahay asalkiisu inaanu carabi ahayn laakiin la carabeeyey oo dee uslubkood iyo tii laguba keenu mucarab yahay waa lafdi meel kale ay ka keeneen maaha isagu asalkiisu inuu carabi yahay taas bay adigu raajax yeelaan walow waa carabina ay jirto bal haddaba ninkiibuu u yeedhay oo nin aftii garanaya faqaala lahu wuxuu ku yidhi tarjumaankiisii buu ku odhanayaa qul lahum waxaad ku tidhaha maha abaa sufyaan waa qolooyinka kale ee uu xagga dambe fadhiisiiyey inii anigu saa'ilun waan weydiinayaa haadaa ninkan abu sufyaan buu sheegayaa can irajuli ninkii baan weydiinayaa alladii ninkaasoo yazcumu sheeganaya annahu nebiyu ninkan la nebi baan ahay ayaan ka warsanayaa ee fain kadabanii hadduu been ii sheego oo ujeeddada waxyaalaha aan weydiinayo aanu ka run sheegine been ii sheego fakadibuuhu beeniya arrinka ka joojiyo waa beentaas dhaha taas buu ihi waxay halkan yidhaahaan arrintan ah inuu isagii aanu ka horkeynina uu xaggoodii isaga xaggiisii dambe fadhiisiiyey ewo ninkani waa nin oday oo madaxdoodii oo iyagoo soo eegayo hor joogo inay yidhaahaan been baad sheegaysaa taasi malaa yar cuslaan lahayde markuu isagii kasii jeeda xagga dambe oo kale uu fadhiisiiyey taasi way uga sahlan tahay inay beeniyaan isaga inay beentii dee toosun isagii una qaabilaan ama una abaaraan taas bay kaba sahlan tahay bal taas buu yihi hadduu been ii sheego taas kalley kadabani ficilku markaa uu takfiifka leeyahayna waxaabuu dee laba mafcuul waa qaataa oo kadabani alxadiida sida sadaqani alxadiida xadiidkiibuu igu run sheegay marka la tadciifiyo oo ay ahayd de inuu intaa kaba sii batana mafcuul keliya u qaataayo waa alfaad de kolley waa dee waxyaalo aan badnayn lugadii aan kuba badnayn oo dee waxyaalo kaleba way jirtaa ficil markuu suraatiga markaa rubaaciga iyo laazimo hadduu suraati noqdona mutacadi noqonayo waa shay qariiba lakin wax jirta tana waa taasoo markuu noqday tadciif shiddadan loo yeelay ay ahayd inay tadciifkani wuxuu macno usii siyaadiyo ayaabay dee nuqsaantahay oo mafcuul keliya u qaadanaya laakiin markan uu mukhafafka yahay kadabani alxadiida sida sadaqani alxadiida oo kale loo odhanayo labadii mafcuul baab u qaadan haddaba hadduu been ii sheego oo waxyaalaha aan weydiinayo aanu kaba run sheegin idinku arrinkan joojiya oo beeniya fakadibuuhu qaala abu wuxuu yihi markaa raawigii faqaala abu sufyaan abu sufyaan baa wuxuu yihi waymullaahi kalley waa tii dee qasamka ahayd horeynu marar kala duwan kitaabka ugu soo maray kololo waa kaba soo hadallayba oo kaleyna dee waa aymullaahi ama xaqii ilaahay baaba qasamii dhaartay ahaatee waymullaahi lawlaa makhaafatu an yu'sara lawlaa makhaafatu an yu'sara in la wariyo cabsideed haddaanay jirin aan ka cabsanayo calaya calayadna calaadu bimacnaa can weeye anoo cani wey in aniga asara canhu in layga wariyo oo layga naqliyo alkadibu been layga wariyaa cabsi aan ka cabsanaya taasi oon ka xishoonaya haddaanay jirin lakadabtu been baan sheegi lahaa oo waxaa ujeeddadiisu ay tahay nimankan kale la socdaa dhammaan waa wadagaala uun saa uu rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ula col yahay isagu ayay iyaguna u necab yihiin ula col yihiin marka aamin buu ka ahaa eeg aamin buu ka ahaa halkaa xataa hadduu been sheego inay yidhaahaan been buu sheegaya taa aamin buu ka ahaa taa kama cabsanahayn laakiin muxuu kaba boqonaya hadhow marka lasoo noqdo in dee ina warkiibaa la sheegayaa dadkiina waxiina waa wax la garanayo markaa inay dee sheegaan markaas warkii markay soo naqliyeen hadalkii uu yidhee beenta ahaa isagiina waa nin odaya ama dee waa dadka dee buru-ana sharaf lahoo in been buu sheegay marka dambe laydhaha hadhow qoomkiisa dhexdood taasuu ka cabsanayay maha tan iyadaama marka wuxuu leeyahay hadaanan ka baqanin maaha imika inay ibeeniyaan maaha inay iga naqliyaan marka dambe la noqdo oo hadhow la yidhaha dee abu sufyaan been buu sheegay taasna ceeb bay ugu noqonaysa ayaa waan sheegi lahaa been baan sheegi lahaa waxaanay culimadu leeyihiin halkan arrinkaas wuxuu inoo caddaynayaa in alkadiba qabiixun fi ljaahiliya dee kama huwa qabiixun fi lislaam beentustan dee islaamnimadkiiba ay dhexdiisa ugu xumayd dadkaasna iyaguna beenta agtooda wax ku xun bay ahayd oo ruuxii ee isagu mudan ee taasoo kale in been laga sheega ama u beenaale weye taas oo wuxuu ka cabsanaya ama ay kaba xishoonayeen iskaba ilaalinayeen weye macnaha waa xishood laftii bukhaari baaba ahaa lowla alxayaa min an ya'huru ama ya'hiru labadaba haddii aan xishood aan ka xishoonayay inay iga wariyaan been aanu jirin waan de cadaawadan u qabo iyo san u necbaa rasuulka ilaahay been waan ka sheegi lahaa lowlaa makhaafata an yuhara calaya alkadibu lakadabtu aniga halkaan markuu qabanayay lafdiga lowlaa makhaafata an yuhara kitaabkayga waxaa dhacday macnaahu lowlaa khiftu ana rufqatii waana tartiib aan saliim ahayn waa sida nuskhadaya taal bal nusko labaadoo irshaadu saariga dul socoto oo dee dabacaadkii casharaata siniin hortood laba madbaceeyey ahaydna waqtiyo dee haatan sanado badan hortood la madbaceeyeyna saasun baa dhacday lowlaa khiftu dee ismana lahaa ee kolley malaa asalku lowlaa khawfii bal barhkood baan arkay oo kitaabkanun kaba soo naqlinayo lowlaa khawfii waana dee say noqonayso waayo ficil imika halkan ma gelayo ficil ma gelayo ee lowlaa khawfii ana rufqatii wax idinka idin yaalana markaasi khiftu baa taal mise khawfi yar adagtay waa tasliim lowlaa de waxa weeyaan markaas kollay ficil halkan ma geli kare waxaan arkay de baxrulmuxid saaxibkiiso nawowi buu kasoo naqlinayo cibaaraduu soo naqliyena waxay ahayd nawowi uu kaba soo naqliyey lowlaa khawfii ayaaba uu kaba soo naqliyey oo de waana cibaaro saliima calaa kulli xaal macnuhu waa inoo cad yahay oo haddaanan ka cabsanahay inuunay jirin cabsi in been layga naqliyo layga sheego oo hadhow dee ceeb ay igu noqoto taasi been baan kaba sheegila uma qaal litarjumani turjumaankiisii buu ku yihi markay su-aalay bilaabayaan waa sagaal su-aalood buu marka hore israacin haddana mid dambena way iman doontaa markuu laakiin jawaabihiisay soo dhexgeli doonteen litarjumaanihi kii turjumaankiisaabaa wuxuu ku yihi salhu weydii cidda wax la weydiinaya waa abaa sufyaan horena waa tii aanu soo sheegnay ficilkan in barhkood ay leeyihiin salhu meelaha ay dhacday oo dhan waa takfiif is'al buu ahaaye waa iyadoo hamsadii meeshii uun la tasiiriyo ama la takfiifiyey iyo maya waaba luqo labaad oo carab luqadeeda kaba mid aho halkan sa'ala yas'alu ay qoroyin ay dee luqadooda ay ahayd ayaa ku kalena luqadooda ay tahay saala yasaalu sida khaafa yakhaafu oo kale marka khaafa yakhaafu ay la mid noqoto sax sal bay noqonaysaa haddaan luqada aynaan suginna waa takfiif bay noqon kale syudi kitaabkiisana almusir laba idhaaho jawaanibta ama dee xagga luqada iyo culubteeda aada ugu faa'iidada badan oo kale wuxuu kaba dhigayay sal iyo inay luqadii reer xijaaza ba ahayd ama qurayshiya luqadoodii ay tahayba isal haddii la yidhahna reer tamiimiya ay taa ahayd maruu tarjamo usoo dhigtay dee nin hore kasoo naqlinaye reer tamiim iyo reer quraysheed waxay ku kala duwan yihiin oo dee safaynka badan ba qaatay marka wuxu uhi weydii oo kayfa seebaa xasabuhu xasabkiisu ama nasabkiisu fiikum dhexdiina uu ku yahay taas buu yihi weydii bukhaari xadiidka waata aan leenahay dhowr meelood buu kuba wariyey meel waxaa dhacay san halkan inoogu sugan oo kayfa xasabuhu fiikum meella waxaa dhacay bukhaari uun oo halkan isaga kayfa nasabuhu fiikum kayfa nasabuhu fiikum imaam nawine maanta xasabkii wuxuu ku fasirayaa nasabkii oo bal nasabkiisan iyo reerkan uu ka dhashay dhexdiina sidee buu ku yahay xagga nasab ahaan laakiin baltaaha laguma fasiro waayo xadiidkaa labada siyoodba kuma yimi waanan iskuba fasiraynaa sidaa sheekuba uu kuba fasire laakiin asalka hore xasabku waa waxa weeyaan sharafta iyo waxa ruuxa uu ku tiriyo ama ma'aasirta aabbayaasha iyo awowayaasha waa waxyaalahooda fiican sifaadkii fiicnaa akhlaaqdii fiicnayd dhaqankii fiicnaa afcaashii fiicnayd ay lahaayeen ee ruux laguma faano taas baa xasan lagu magacaabo ruuxa isaga naftiisa xasabku kaba yima iman karaayo waa ficilkiisa fiican iyo akhlaaqdiisa toosan iyo taasna xasabkiisa way noqotaa bal markaa ayne laakiin lafdigaa bukhaari dhacay kayfa nasabuhu ayaaba dee tafsiirka keenaysa bal ka warab seebaa xasabkiisa ama nasabkiisu dhexdiina kuba yahay qaala wuxuu yihi qultu waxaan ihi huwa fiina duu xasabin huwa isagu fiinaa dhexdanada duu xasabin waa nasab sare oo dee heer sare ah mid u saaxiiba weye fidir waa kuma sugnaad ama dee oo tanwiintan waxaan ka dhigaynaa tacdiim baan kaba dhigaynaa waayo haddii aan maanta oo dhan dee wuxuu yihi xasabkiinu suuyo xasab buu leeyahay un buu yihi laakiin xasabkaasi ma xasab dadka kale koodii ka mudan ba ama ka heer sareeya mise maha laftigu markaa inooma faa'iideynaye se markan tanwiintan baan ka dhigaynaa litacdiimo huwa fiina duu xasabin cadiim ama rafiic ba de waa xasab rafiica nasab sare mid u saaxiiba weeye annaga dhexdayada taas buu yihi oo dee cid markaa ka fadilan oo reerkii ma jirto sida riwaayaadka amaalfaada qaarkooda yimi su-aashii qaala wuxuu yihi fahal kaana ma ahaa min aabaa'ihi aabbayaashii ma ka mid ahaa melikum boqor oo isaga aabbayaashii iyo awoyaashii nin boqori miyuu ka mid ahaayo dee boqorkii reera ahaa ay boqornimadoodna maanta aanay jirin qoltu waxaan ihi laa may aabbayaashii wax boqori kamuu mid ahayn oo fahal kaana min aabaa'ihi melikun nusqooyinka muslim oo dhanna sidan baa dhacday bukhaari baa fahal kaana fii aabaa'ihi min melikin intu markaa zaa-iday noqon oo aabbayaashii wax boqori ma kuma sugnaa barhkood baa man malaka halkaa ku dambiya ruwaadda bukhaari macnaa cidi waxyeelatay milkiley wax boqor noqotay macnuhu waa kana oo riwaayada muslim baana taa bukhaari macnaheeda sii caddaynaysa tad muslim baa caddaynaysa mintaasi inay zaa'idtay qultu laa qaala wuxuu yihi waa su-aashii saddexaad fahal kuntum ma ahaydeen tattahimuunahu kuwa ku tuhuma bilkadibi been waa bilkadibi cala annaasa wey dadka dhexdooda been uu sheego qabla an yaquula maa qaala intii aanu odhan waxaanu yidhi oo nebi baan ahay intaanu odhan been miyaad kuma odhan been miyaad ku taqaaniin ma ku tuhmaysay buu yihi maaha inuu leeya been miyuu sheegi jirayba idinku ma ku tuhmayseen inuu been sheego bayna annaas intaanu arrinka nebinimada sheegan qultu waxaan ihi laayo de maxay u yaqaaneen ba asaadiq alamiin taas oo asaadiq alamiin bal markii lasoo diray rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ee uu fuulay safa ee uu dhawaaqay ee uu yihi bal ka warrama haddaan idhaha ciidan baa buurtan gadaasheeda ku sugan idin weeraraya ma iga rumaysan laydeen haabay yidhaaheen maa jarabnaa calayka kadiban qad kumaanaan jirrabin weligayabaad baan kugumaanaan arag been kaama idhaca asaadiq alamiin marka wuxuu yihi iska daa dee inuu been sheegay kumaanaan tuhmahaynba qaala wuxuu yihi markaa hiraqla odhanaya qultu laa qaala hiraqli baa wuxuu yihi waman yatabicuhu yaa raacaya oo dadkan rumeeyey ee isaga raacay yay yihiin waa kan ashrafu naasi kolley hamze cidii istifaamtu way qadaran tahay halkan in dee waana ay kolley shay iska jaa-isa ma badna in la gooye ashrafu naasi ashrafu naasi ma dadka kuwii ashraaftooda ahaabaa raacaya am ducafaauhum mise kuwoodii ducafada ahaa ayaa raacaya cidda raacaysa ayay yihiin ma ashraaftii isagaana umuuraan ka wada jawaabi doone ma dadkii ashraafta ahaa ee madaxda ahaa ee sharafta iyo magaca iyo taas lahaa karaamada sare iyo nukuwada iyo dee isla weynida mise waa ducafadoodii oo qaala wuxuu yihi abu sufyaan qultu waxaan idhi bal ducafaahum bal yatabichu ducafaahum waa xagga aqlabka waa inta badan ashraaftii dadka abubakar iyo cumar iyo amsaashood xamse iyaba waa ashraaftoodii bay ahaan way raaceene laakiin dadka badankoodii ayaa tan ahaa isagana umuurahan sii fasiri doono taasaan sugaynaa imaka laqbada hore aan wadayna qaala wuxuu yihi waxaa odhanaya hiraqli ayaziiduuna miyay ziyaadayaan oo dadkan raacayaan miyay sii biirayaan am yanqusuuna mise dee inta la raaca haddana laga tegayaa oo way nuqsaamayaan qaala abu sufyaan ba wuxu uhi qultu laa ay laa yanqusuuna bal yaziiduuna way ziyaadayaan laadu waa laa yanqusuuna ma nuqsaamayaane bal yaziiduuna way biirayaan way ziyaadayaan qaala wuxuu yihi waxaa odhanaya isagii hal yartadu miyuu laamayaa axadun ridoobayaa noqonaya axadun axad oo minhum kuwaa raacay kaba midi can diinihi diintiisa miyuu ka noqonayaa bacda an yadkula fiihi inta uu galo dabadeed sakdatan nacayb lahu isaga uu nacayo maa nin dee qarad kale iyo wax kale iyo ugaba tegay uu kaba mid yahay ninkii u sadoga ahaa cubaydullahi ibnu jaxshi abu sufyaan u sadoga ahaa ee markii u xabasho tegay nasraaniyoobe umu xabiibo qabay inantiisa kaasoo kale iyada waa qarad kale ee dee intuu galo nacayb uu diintiisa nacayo ma uga tegaya axad yaa kaba midi qaala qultu la maybuud in halkan su-aashii hore waxay miyay ziyaadayaan mise way nuqsaamayaanoo wuxuu hi way ziyaadayaan su-aashan labaad dee waabay ku dhowaan kartaa ti waa ka weydiiyo waxay yidhaaheen sida xaafid ibnu xajar oo kale iyo in waxaanu su-aashan tii hore ugu kaaftoomin mulaazama kama dhaxayso oo hadduu marka yidhaah dad baa ridoobaya oo dad aday kaba noqonayaan xataa iyo riddadan ama cidi ay ka laabanto diintii iyo ziyaadadu mulaazama kama dhaxayso in waxa ay si aanay mulaazama ugaba dhaxayn ee waxaa dhici karta iyadoo dad badani gelayaan afraadda qaarkood inay kaba noqdaan oo noqodkaa afraadda qaarkood ay kaba noqonayaan nuqsaan kuma keenayso ziyaadadii ma dhimayso oo dee waa kuwan in ka badan baaba galaye ee laakiin maxaa la sugayaa dee dad iyaguna nacay oo diiday inay jiraan oo sabaa anu su-aashii hore ugu kaaftoomin tan labaadna ugu raaciyey oo markaas qaala qultu laa may cidi kama laamayso qaala wuxuu uhi fahal qaataltumuuh ma la dagaalanteen oo dee idinku ma la dagaalanteen qultu waxay nacam ha waan la dagaalanay qaala wuxuu uhi fakayfa seebuu kaana ahaa qitaalukum la dagaalankiisa iyo la dagaalankiina iyaahu isagaa la dagaalanteen seebuu ahaa yaa qalabada lahaa yaa guusha lahaa qaala qultu waxaan idhi qaala abu sufyaan baa yihi qultu waa jawaabtii takunu waxay ahaanaysaa ay noqonaysay alxarbu dagaalku baynanaa annaga dhexdayad iyo wa baynahu sijaalan kaayaysi un halba qola ayaa nasriga iyo guusha leh sijaal waaba kan sii fasirayo yusiibu mina waana asiibayay oo dee waxbuu naga laynayay oo kolbuu qalabada yeelanayay wanusiibu minhu annaguna waxbaanu ka asiibaynaayo dee waxa weeyaan awqaadda qaarkeed annagaaba dee dhimash dad badan kaba dilayna xaggoodii taas boodhi aftiga sijaal horta siintu way kasirsan tahay macnuhuna waa nuwab waa nawbo iyo kaayaysuuno nawbatun lana wa nawbatun lahu asalka hore sijaal waxay idhaahaan sida sharaxaba inoogu sugan dee qorooyinkiina sharaxaysa waa asluhu min almustaqiina malaayadoo lagoyaanoo iskabaron bisajli sajli asalka hore waxaa la yidhaha waa wadaanta ama daliga wadaanta weyn baa la yidhaahaa ee buuxda ayaa la yidhaha haddaba haddii dee ceel dheeroo guntiisu ay dheerto dalwi iyo wadaanbiyo lagagaba dhaaminaya laba shaksi ay meeshii mar keliya ay wadaantoodii ku wada ridayaan kolba mid baa la soo baxa kani mar buu soo baxayaa kii kalena waa weydaarinaya deetuu marba kiisuu la soo baxaya taas baa sijaal la yidhaayo dee waa nawbo nawbo haddaba dagaalkii waa taas oo kaleo kol uu iyaga waa lafdigan dambe in yusiibu mina wanusiibu minhu ama nanaalu minhu wayanaalu mina sida lafdigaba riwaayaadka barhkood dhacday haddaan egnana waktiga intii ka horreeyay saddex goor baa layska hor yimi dee iska hor imaatin ama dagaal weyn layskaga hor yimi oo midi beder bay ahaydoo dee waa tii ilaahay subxaana wa tacaala muslimiintii maca qilati alcadad waalcudad ilaahay u nusreeyey waana tii aynu soo aragnay taas haddana uxud baa dhacday sanadii taa kuba xigtayba oo ee waa tii muslimiinta dad badan lagaba dilay oo qalabada markaa gaaladii baa lahaa in bedru mawcid looma dagaalamin ama iyagii baaban iman khadaq baa deeta ku xigtay oo khadaqna labada dhinac munaawashaad way jireen labada dhinacba dhimashooyin dhacay way jireen oon badnayn oo aada u koobnaa markii dambena ilaahay waa kuwii iyaga uu jebiyey ee ciidamo aan la arkayn iyo dabayshii uu kuba jebiyey haddaba taas bay ahayd oo dee belbeder iyo wixii marka la eego nuwabtaasay ahayd bal dee sida bukhaari riwaayadiisa oo kale markii dagaalkii uxud dhacay ama xadiidka kuba yimi markii daga la joogsaday ee la kala joogsaday uun dad badan oo muslimiintii ka midna ay markaa laba dilay abu sufyaan markii uu geeraaraya oo hadlayay taas waa kii lahaa yo uclu uxud markuu lahaa uclu hubal yawmun biyawmi bedri wey macnaa yoomkani muxuu dhigmaya maalintii bedri wey oo dee ujeedada beder baa tan oo kale nagu samayseen walow dee muslimiintu erkay gaadheen aanay gaadhin oo cidda muslimiinta laga qabtay may jirin cid muslimiinta ay la tegeen oo ay gacanta ku dhigeen la tegeen ma jirin kolley ma garan karo in meeshu kaba soo naqliyo in sulayman aljamal ama waxa weya kitaabkiisan aad baa marka la eego tafsiir ahaan kolley waxay la tahay waa kutubta aada iyo aad marka la eego ee qisastiisa iyo kolley tafsiir ay wada leedahay oo taasi wada jirtaay marka alfaada qabashadeeda iyo icraabta iyo dabdinta jaanibkaa la eego waa min axsan اlkutub fi dalika waa xaashiyada jalaaleynka jamal leeyahay oo kale surat ali cimraan sheekhu leeyo man garan wari waayo in badan bu waana inaad moodo marka hore usoo naqlinaya aayaad kasta u suureynayo aada malaa dee daqiiq u ahaa laakiin magaciisa weli ma helin oo ma garanaye sheekuna bu yidhi ayaa wuxuu kasoo naqliyay si maal labaatan ruux oo muslimiinta kamid ay maalintaa qafaasheen dee kolley wax jiran amaha taasi oo cid ay la tegeen may jirin oo muslimiinta kamid ahayd laakiin dee toddobaatankaa la dilay iyo dhaawacii badnaa baa jiray haddaba arrinku waa sijaalkaas buulo dee kolba maalinba cidba ay xaggooda qalabadu ay maraysaa qaala wuxuu yihi ninkii markaa waxaa odhanaya hiraql hal yaqdiru cahdiga ma buriya oo haddii ballan aa wada gashaan cahdiga miyuu buriyaa qultu waxaan ihi laa mays waa kaa taasna waa u qiray laakiin muxuu raaciyey hadal wanaxnu anagu minhu xaggiisa fii muddatin muddaanu kagaba sugnay macnaha muddo aanu hudna ay dhacday inaana la dagaalamin oo dee subxina dhex maray laa nadri mana ogin ma huwa saanicu fiiha de ana ujeedada horta caadi ma burin jirin imikana wuxuu buriyey ma jirto laakiin dee fi lmustaqbal wuxuu samayn doona waa in yaruu doonay de sise yaroo uu hadalkii dhex geliyo laakiin xaggeeda maba dayin taasoo iyada tan wax kamuu soo qaadin abu markaa la eega hiraqle mana garanayno ma huwa saanicun fiiha wuxuu samayn doono muddadaa fi lmustaqbal inuu cahdigii ilaalin si dee markii hore uu ahaan jiray iyo inuu burin doono imaka taas waanu garanayay inaanu iy iyagu buriyaan mooye inaanu burinaynay laakiin wuxuu doonaya halkaasi wax yar geliyo isleeyahay dayne kol haddii uunu wax dhacayoo hore ka warramahayn uu leeyahay waxa soo socda war uma hayo halkan ninku inuu been sheegay iyo waxyaale iyo waxa la odhanaya ma jirto oo halkan wax ugaba iman maayaan isagiina taa xataa wax kamuu soo qaadin waaba kanle abu sufyaan qaala fa wallahi baan ku dhaartee maa amkananii iimay suurtogelin min kelimatin kelimo iimay suurtogelin udkhilu fi aan geliyo oo fiiha kelimada ama kalaamkaa dhexdiisa shay-an wax waxaan dee run ahayn aan dhex geliyo غayr haadihi taasun mooye oo ujeedadu su-aalihii uu soo dhigtay midna dee waa wax dhacay baa lagama warramayo inuu dee beenna waa kaa ka baqanayo inuu sheego oo hadhow laga sheego laydhaha abu sufyaan beentaasuu sheego ceeb ay kuma noqoto markaa kelimo aan dee waxyar dhex geliyo aan laygu dee dareeminna ama aan hadhow laygu ceebayn ama taas oon intan ahayn oo ii suurtagalay may jirin bal amkanani haddaan min kelimatin mintu zaa'ida iska noqon ficilkaa horena markaa kelimatin baan faacilkeedii kaba dhigaynaa waa suurtagal waa say dee barhkood halkan icraabeen waa suurtagal inaan kaba dhigno amkana faacilkeeda in hiraqli oo ma amkananii hiraqli iima suurtogelin min kelimatin oo markaa kelimatana minta markan goyna ay nasbisnaan lahayd laakiin haddaan taa iska doonana ma amkananii iimuu suurtogelin may iimay suurtogelin min kelimatin ay kelimatun kelimo kelimadiina waxaa looga jeedaa kalaam maaha lafti keliya waa hadal bu looga jeeda de waa hadalbe taasin imay suurto gelin udkilu aan geliyo kelimadaasun udkilu geliyo fiiha dhexdeeda ama kalaamkaa dhexdiisa aan geliyo shay-an wax aan dee sawaab ahayn ama aan toosnayn ama aan baltaas hayr haadi ontan ahayn intaasaan ku yardare wuxuu yeeli doono waa intaasuu leeyahy wuxuu leeyahy waan rubnaa inaanu cahdigii burinayne intii uu ka dhigaya inuu waxyar geliyo de wuxuu adhow yeeli doono inuu burinayo in kale taa waruma hayno qaala wuxuu yihi waxaa odhanaya hiraql fahal qaala miyuu yidhi hada alqowla hadalkan nebi baan ahaydo weye axadun axad qablahu idinka dhexdiina nin ka horeeyey oo hadalkaa yidhi oo dee markaas miyuu jiraa qaala wuxuu yihi qultu laa may dhexdooda may jirin cid tidi nebi maaban ahay maya markaasuu qaala la turjumaani waa sagaal su-aalood halkaas cid baa inoo dambaysa laakiin umuurihiibu bal maalan waxyaalihii kolleyna waa calaamaad iyo waxyaale uu hayay arrintaasna waxa uga soo baxay dee in nebigii la sugayay inuu yahay runna ay tahay oo uu xaq yahay taas baa uga soo baxday waayo calaamaad uu hayay oo kutubtii hore waa ninkaa macrifadii aqoonta uma lahayn qaala litarjumaanihi buu ku yidhi qul lahu waxaad ku tidhaahaa inii anigu sa'altuka waxaan ku weydiiyey can xasabih nasabkiisii iyo dee sharaftiisi iyo jaanibka afacaashiisii fiicnayd fazacamta waxaad sheegatay annahu isagu fiikum dhexdiina duu xasabin xasab weyn oo dee sare mid u saaxiiba inuu yahay marka muxuu yihi wakadalika arusulu waa calaamaad buu urursado intanba waa calaamaad nebi ama waa calaamaadkii uu hayay kutubtoodii horena kuba hayay wakadalika rusulu sidaasna weeye rusushu oo tubcasu waa la soo saaraa fii axsaabi qowmiha qowmkeeda axsaabtooda iyo nasabkooda sare ayaa laga soo saaraa macnaa fii afdali ansaabihim waa sharafiya xagga marka la eega ficil fiican iyo akhlaaq iyo dhaqan fiican kuwa ugu mudan nasab ahaana dee ugu sareeya taas baa laga soo saaraa waxaanay halkan idhaahaan waxaa xikmadda taa kuba sugan u yahay wuxuu hadduu sharaf iyo taas iyo jaanibkaa leeyahay wax aan toosnayn iyo baadir inuu sheegto uuna horta isagii waabu kaba xishoonaya jaanib kalena dee dadkiiba xagga raacitaankooda ay raacaan oy u hoggaansamaan bay taasi u dhowdahay ruux ama meel hoose ama dad caadiya uun kaba mida oon dadku aanu qiimeyn laga soo saaray oo dee ay ku yar adkaanayso dadka inay isaga tabac uba noqdaan horta rusushu waa taas wasaaltuka waan ku weydiiyey hal kaana fii aabaa'i aabbayaashii ma ku sugnaa melikun wax boqora oo nin boqori miyuu jiray oo isaga awoyaashii iyo aabbayaashii fazacamta waxaad sheegatay an laa may inaan wax boqora aabbayaashii aanu kuba sugnayn faqultu waxaan idhi waa fii nafsii weeye eeg isaga waa xadiidkii nafsi buu qowl kala cabiray waxaan idhi oon fii nafsi low kaana min aabaa'ihi low kaana hadduu yahay min aabaa'ihi aabbayaashii uu ka mid yahay meliku boqor qultu waxaan markaa odhan lahaa oo uu markii ku yidhi amaya boqor baa jiray awowgii ama awowgiisa awowyaashu mid kaba mida rajulun huwa rajulun waa nin weeye yadrubu doonaya mulka aabaa'i aabbayaashii boqornimadoodii oo dee tan buu dariiqu ku gaadho ka dhiganaya markaa waa nebi baan ahay si uu usoo ceshado boqornimadii aabihii ayuu markaa uu tan ulaba yimi oo saasaan odhan lahaa wasaaltuka waan ku weydiiyey can atbaacihi dadka atbaacdiisa ah ee isaga raacay adducafaau ma adducafaau naasi weeye dadka ma kuwooda ducafada ah miya am ashraafu mise waa kuwooda dee madaxda iyo sharafka iyo magaca sare leh taas baan ku weydiiyey faqulta waxaa tidhi bal ducafaahum bal hum ducafaauhum waa dadka ducafadoodii waa qaalibkaan leenahay wahum atbaacu rusuli dadka ducafadadina waa rususha kuwa raaca oo waxa weeya dee kuwii ashraafta ah ninkii ama maal lahaa ama madaxnimo kale lahaa ama magac sare lahaa taas oo kale wuxuu dee ka kibraya iska weynaysiinaya inuu ruux kale tabac u noqdo oo isagii baa la daba socon jiray sooma markaa inuu isagii taabic noqdo ayaa ku cuslaanaysa laakiin kan daciifkee isagu waxa aan dee markaa wax ka hor joogsanaya inuu nebigii raaco ama ciddii timi raaco taasi baan jirinoo waxay u degdegayaan markaa inqiyaadkiiyo xaqa raacitaankiisi kan laakiin oota saa daraaddeed waa odayaashoodii xataa iskabadaa quraysh waan garanaynaaye ansaar marka la eego raggoodii waaweynaa dee markaa ugu waaweynaa may raaceen rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh laakiin ilaah baa subxaana watacaala dee jaanib kale rasuulka ilaahay wuxuuga sii qadimay si caaisha tidho markaa waxaa dhacay oo iyagaa islayn jiray hijrada horteedu waxaa dhacay dagaal muddo dheerna intuu soo socday laakiin kii ugu dambeeyey yowma bucaad ansaar iyo khaws khasraj iyo aws baa islaynayay maalinta malaa qalabada aws baa lahaa raggoodii odayaashaa waaweynaa maalintaasba wax kamay hadhin waana hijradii horteeduun waxaa hadhay un markii dambe dhalinyaro waxaa ka hadhsanaaba cabdullaahi bn ubay iyo ninkii abucaamir iraahib la odhanayiyo midna awsaa midna khasraj iyo laakiin raggii madaxda ahaa iyo raggii markaas quwaada ahaa iyo raggii way dhammaadeen oo marka dagaalkaasoo caaishaaba lahayd waa maalin ilaahay usii horreysiiyey rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh cabdullahi bn ubayina xaalkiisa waan ognahay abucaamirna isagoo de waa kii markii dambe kaba tegay ee maka yimi halkaa la joogay lasoo dagaalgelaya ilaa markii dambe iyagu islaameyna sham uu qabtay bal markaa intan bay ahayd oo iyaga madaxtinimadan iyo magacan iyo waxaan ayaa ku keenaya caayad noqonaya wixii kaba hor joogsadaan faqultu bal ducafaam waana aqlakahuma atbaacu rusul wasa'altuka waxaan ku weydiiyey hal kuntum miyaa ahaydeen tattahimuunahu kuwa ku tuhma bilkadibi been qabla an yaquula maa qaala intii aanu odhan waxa uu yihi fazacamta an laa may baad waxaad sheegatay inaydaan been kuba tuhmahayn faqad caraftu markaa waxaan gartay annahu isagu lam yakun inaanu ahaanin iyodacal kadiiba mid ka tegaya been cala nnaasi dadka laamtan iyo daca waa laamta ilaamuljuxuud odhanayeen oo macnaa jaxdigu waa bimacnaa nafyi weeye oo dee nafyi bay gashaa hadiyo gora ma ma kaana ama lam yakuntan oo kale ayaa kaba horeysa iyadoo dee waxaa kaa hore loo isnaadiyay markaa ficilka gelaysa in loo isnaadiyo ma ahaanin waxay adkeynaysaa markaas waxaa loola yimaadaa tawkiidu nafyi nafyiga halkaa hore kuba sugan adkeyntiisaa loola yimaadaa laamulbuxuud iyo dacal kadiba ma waxaan anigu gartay inaanu ahayn oonu ahaanin liyadaca midka tegaya alkadiba cala annaas dadka inuu korkooda ku been sheegto dadka dhexdiisa dee been uu sheego uma yataba uu markaa tago fayakdiba cala allahi ilaahay korkii uu ku been sheegto macnaha waxaan gartay dee ruuxu haddii uu marka hore ruuxu dadka dhexdiisa been lagu yaqaano yahay lama fogeysanayo inuu yidhaaho ilaahay baa isoo diro isagoo been sheegaya laakiin ninkaa dadka dhexdiisa ina been aan lagu aqoon ee jaanibkaa iska dhowree marba kaba dhowrsanaa ma dhacayso inuu ilaahay ka been sheegto oo yidhaaho iyadoon ilaahay soo dirin ilaahay baa isoo diray oo isagoo kale duu dadkii dhexdoodii iyo makhluuqii daciifka ahaa dhexdoodii been iskaba dhowray ee ilaahay subxaana watacaala been kama sheegayo oo isagoon soo dirin ma odhanayo nebi baan ahay wasaaltuka waan ku weydiiyey hal yartadu miyuu laabmayaa axadun axad minhum iyaga kaba mid i waa dadkii atbaacdiisa can diinihi diintiisa bacda an yadkulahu intuu galay dabadeed sakdatan lahu nacayb uu nacayo oo dee intuu malaa waxaan u muuqan ark adigu uu nacayo taas inuu uga soo noqdo fazacamta an la may baa tihi taasna wakadalika aliimaanu iimaanku waa saasoo kaleo idaa khaalada hadduu dheeho waa iimaanka nuurkiisi iyo dee taasi hadduu dheeho bashaashata alquluubi qulubta dee waxa weya inshiraaxeed iyo waasacnimadeed iyo taasoo qulubtii uu dhex galo weeye qalbigii uu dhex galo iimaanku waa taasoo lagama laabmo kallay bashaashadu waa asalkeedu waa inshiraaxu sadr ama asalkeedubu wuxuu leeyahay lutfu bilinsaan cinda quduumi waa ruux kuu yimi insaan kuu yimi oo weji furfuran aada ku qaabishood kuga soo dhaweysay taas baa bashaasho lagu magacaabaa loo muujiyo aragtidiisa dee farax laguma faraxsan yahay oo basha bihi iyo tabashbasha iyo taas baa la idhaha albashuushna ruuxan dee had iyo goor faraxsan ee ama wejigiisu furfuran yahay ee taasoo kale waa tan bashuush la yidhaha bashaashadu waa taas macnuhuna markaa halkan waxa weeyaan qalbiga inshiraaxiisi iyo waasacnimadiisi iyo iimaanka samaaxadiisii hadduu qalbigii galo taasay noqonaysaa bukhaari oo kale halkan riwaayaadkiisa qaarkood waxaa dhacay mid wakadalika aliimaan idaa khaaladat bashaashatuhu lquluba weeye ama eeg bashaashadii iimaanku lahaa samaaxadii suhuuladii nuurkaa uu lahaa markay qulubta dhex gasho lagama laabmo idaa yukhaalid bashaadma wasa'altuka waan ku weydiiyey hal yaziiduuna miyay ziyaadayaan am yanqusuuna mise aw yanqusuuna mise way nuqsaamayaan oo iyagu miyay ziyaadayaan mise way nuqsaamayaan taas baa waa dadkan raacaya isaga markaasoo fazacamta waxaad sheegtay oo taasna anahum yaziiduuna inay ziyaadayaan wakadalika aliimaanu kadalika amr iimaanka arinkiisa iyo amarkiisuna saas weeye xataa yatima ilaa u ka taab noqonaya waa kordhaayo waa ziyaadaayo dadkii markaa waa saas oo kale waana iyaduna dee waa calaamo kale calaamaadkii waa wasa'altuka waan ku weydiiyey hal qaataltumuuhu miyaad la dagaalanteeno fazacamta anakum qad qaataltumuuhu waxaad sheegatay inaad la dagaalanteen fatakunu ay noqonaysana alxarbu dagaalku baynakum idinka dhexdiina iyo wa baynahu sijaalan taa lagu kaayeysanayo dee kol boqolaa ay guusha helayso yanaalu minkum watanaaluuna minhu yanaalu waa siibayo minkum idinka wax oo dee dad idinka laynayo idinka aad qaalib noqon watanaaluuna minhu idinkuna waqtiyada qaarkood si uxudba dhacday a xaggiisa wax ka gaadhaysaan ama kaba asiibaysaan marka muxuu ihi tanna wakadalika rusulu rusushuna saas oo kale weeyo tubtala waa la imtixaanaa waa la imtixaanaayo dee umuuraha dhacaya waaba lagu imtixaanaa waayo dad dhanbay dee iyagii waa la raacayaa dadkii ummadooda ahaa ee kaba dambeeyeyna waa dariiqiiba iyo markaa waxay u jidaynayaan weeye haddii mar qalabada ay helaan oo kuwii ka dambeeyey ay xaaladu saa noqon weydo dee waxa weeye arrinkii ay noqon lahayd iyaga uswo u noqon lahaa dayasho u noqon lahaa sabirsiin lahaayey kuba sabri lahaayeen baa meesha kaba baxaya marka rusushuna waa saasoo kale waa la imtixaanaa laakiin maxaa ka dambeynaya uma takunu lahum alcaaqibatu cidhibta fiican baa markaa iyaga usugnaanaysa ajrigoodiibaa ugu banaanaya horta taas sabirkan bedrigan iyo sacyigoodii waxay noqonayaan wax lagu sabro oo dee dadkii atbaacdooda ahna ay ku sabraan oo ay markaa kuba daydaan dee marka dambena caaqibadii bay yeelanayaan markaasu wasaaltuka waxaan ku weydiiyey hal yaqdiru cahdiga miyuu buriyaa fazacamta anahu laa yaqdiru cahdiga inaanu burin baad sheegatay wakadalika rusulu laa taqdiru rusushuna sidaasoo kale weeye oo laa taqdiru cahdiga ma buriso oo waxa weeye iyagu rusushu cahdiga ma buriso macnaa waxa weeyaan halkan buu sheekhu wuxuu leeyahy raximah اllahu tacaala فلأن mن ضرب حظ الدuنيا lا يبالي بالqدر وغyr mا يتوصل bه إلى ذلك وmن ضلب الآخرة لم يرتكب qدرا ولا غyr من القبائح oo waxay tan u tahay ruuxii marka hore dee ruuxan qadriga la yimaada war ruuxa adduunyo dheefteed doonayay oo ninkii dheef adduunyo ama magaceed buu doonaya jaah iyo sawdo si uu ku gaadhuu doonaya wax kale si uu ku helu doonaya adduunyo xadigeeda kaasi hadduu ballankii uu lahaa ka baxo kolba halkii maslaxadu ay ugu jirto isleeya waxbaad ku gaadhaysaa ayuunbuu marayaayo isagu dan kama gelayo cahdi burin iyo wixii uu kolba ku gaadhaya waxaan dee xadigan adduunyuu doonayo laakiin ninkii aakhiro doonayey ee isagoo aakhira iyo ilah agtiisa waxa ku sugan doonayay ee waxaa qadriguu la imanayaa ma jirto iyo waxyaalaha kale ee qabaaixda ah ee mana taalo in markaas algaayatu tubariru lwasiilatana maaha iyada halkan ma taalo ay dee yidhaaheen oo gaayahan kaladi gaayaha ma wax leedahay dariiqaad umaraysa iyadaa kuu fasaxayse mid qaldan iyo mid qasadba umar si aad gaayahaaga u gaadhi taasna xaggii sharcigii iyo de iyaga agtooda kuma sugna weeye gaayahooda wasiiladiisna way fiican tahay oo gaayaha ay ujeedaan wasiilo fiicanna way umarayaan wasa'altuka waan ku weydiiyey oo taas hal qaala hada lqawla axadun qabla hadalkan waa nebi baan ahay axad ka horeeyo idinka idinka midi ma yidhi fazacamta an la waxaad sheegatee maya faqultu waxaan idhi waa fii nafs low qaala hada alqawla hadduu yidhaahaa hadalkaa axadun axad qablahu nin ka horreeyey hadduu hadalkan yidhaaho cid ka horreysay oo idinka idinka midoo ama carab kaa mid oo jiri nebi baanahay hadduu jiro qultu markaa waxaan odhan lahaa rajulu nin weeye itama ku dayday biqowlin qiila qablahu hadalkii la hore la yidhi buu higsanayaa hadal hortii la yidhi ayuu ku dayanayaa markaa kana dee maaha nebi lasoo diray ma noqonayo waa wax la yidhi iyo dariiqo ayunbuu isaguna uu kuma dayday taasaan odhan lahaa laakiin imaka cid hore ugu horreysay ma jirto tanna waa calaamo kale qaala wuxu uhi uma qaala wuxuu yihi qaala abu sufyaan baa odhanaya uma qaala wuxuu yihi waa biwasitati turjumaani hiraqli baa odhanaya bima ya'murukum muxuu idin amrayaa wuxuu idin amrayaa muxuu yahay ina nebi kolle duuyaho lasoo diray waxbuu dad amrayaa qultu waxaa hi ya'murunaa wuxuuna amrayaa bisalaati salaadii waa salaaddii caadiga ahayd wazakaati zakadii waana zakadii oo dee kadhay intii sakada la jiriyeyna waa wasilata xidhiidhin qaraabadii la xidhiidhiyo siladii arxamka ama waxa la wixii ilaahay amray in laba xidhiidhiyo beriya ikraam iyo xusn muraacaat walcafaafi dhowrsooni waxyaalihii maxaarimta ahaa iyo wixii aan akhlaaqda iyo dee aan dhaqanka fiican aan ahayne muru'ada jebinaya waxaasoo dhan in laga dhowrsado taas buuna amrayaa taas buu yihi qaala wuxu uhi in yakun ma taqul hadday intan eeg imaam nawowi raximah llahu tacaala kale riyaadka meelo kaba mid ah in xadiidkan dee isaga kuma soo arooriya riyaadka kuma sugne laakiin ama ha noqoto dee taqwo oo kale iyo meelo xadiidkuu soo qaadaayo waa xadiidkan imika ibnu cabaas uu abu sufyaan kaba warinayay ya'muruna bisalaati wazakaati wasilati walcafaaf ayuu intaasun soo dhigtaa arrinkana waxaan aragnaa eg waa saxaabi in isagu laakiin intaanu islaamin bay ahayd waxaanu ka warramayay wixii uu ka maqlay rasuulki ilaahay o kaba maqlay oo kale haddaba dee qabla islaamii buu waxaan leeyahay inuu salaadii la amrayay marka xadiidka marka sidaa loo soo dhigto oo kale ee wuxuu noqonayaa amsiladii ruuxu wixii uu taxamulay qabla islaamihi ee bacda islaamihi uu warinaya markaas oo kale ee waa kaa la aqbalayo waayo xadiidka si usoo dhigtay waa halkan jumla halkan ama intan xadiidkan kaba mida weeye qaala wuxuu yihi markaas hiraqla odhanaya in yakun hadduu yahay maa taqulu waxaad ku qawlayso fiihi ay fii shani waa waxan aad kaba sheegtay xaqan dhab hadduu yaho macnaa umuuraha aad iiga warantay hadday xaaladu saa tahay oo uu run yahay fa inahu nebiyu nebi weeye oo dee waatu ku gartayna waxyaalahan waa kutubtii horeu kaba qaatay aqoonna waa u lahaa kutubtaa hore waanay hayeen wixii warar ah in nebi inuu waqtigiisu gaadhay uu soo baxayu calaamaad iyo sifaad leeyena way hayeen bal dee kollay akhbaaro kala duwan oo iyaga ah in reer bani ismaaciil uu kaba soo baxayana way hayeenbe laakiin taa haba diideen oo haba yidhahdeen annaga una waa kane bal waa calaamaadkii iyo taasuu hayay kollay halkan oo kale de xaafid xajariyana way soo arooriyaan ma garan karo de kolley ma ma lihin imika saas baa usugantao saasaan usoo naqonaya katiir oo kale suurat acraaf iyo meel kamida iyagoo kuma soo arooriyaa tafsiir ahaan ayay kuma soo arooriyaan ibnu kasiirna tafsiirkiisa inuu waktiyadaas oo kale inuu isagii yihi bal haddaad ma garan lahaydo inuu wuxuu hayey ama sanduuq haye uu soo saaro maro ka soo saaray xariir ahaayo taswiraa kusugan mid mid buu sheegayo waa taswiiri ambiya inaa ugu dambeyn oo yihi waa kano deetayna waa maxamedkani oo suuradii oo kale taasi ay leeyihin waa suuradiisii ay ilaaheen oo kale bal waa akhbaaro dee ay soo naqliyeen marka marahi dee waa arrin inoo sugan oo waa taasoo dabdisaneen laakiin dee aimada iyo xufaadaasba ee riwaayaad tan kuba yimi oo halkan lagu soo naqliyey o lagu soo wariyey yani saxiixa inooba dhicin o taas oo kale oo ujeedadooda leeyahayna waxa weeyaan waa macrifo iyo aqoon bay ulahaayeen akhbaartii iyo dee wixii kutubta kuba sugnaayee bishaaraadkii iyo cuhuddii lagagaba qaadiya intuba way jirto bal dee waa kii ilaahay subxaana watacaala inoo sheegay inay u garanayaan siay carruurtooda u garanayaan taas baa ilaahay inoo sheegay laakiin de way diidayeen oo way beeninayeen oo tana waa xasad iyo cudwaanun isaga naftiisa waa kan gartay yihi waa nebi waqad kuntu waxaan aclamu mid og oo waxaan ka warhayay annahu khaarijun inuu soo baxayo inuu soo baxayo macnaa nebi baa waqtigiisii gaadho lasoo dirayo taa waan ka warhayay walam akun laakiin maan ahayn adunuhu mid u maleeya minkum oo de waxay leeyahi reer bani israa'iil iyo boqolooyinkana ambiyadu inta badan isagoo de reer bani israa'iil maahe laakiin ay kama soo bixi jirtay isagoo reer rog oo iyaga ay badankooda kama soo bixi jireen oo adugu bal cid kalean u malaynayay laakiin idinka inuu idinka mid yahay waa carab gaar ahaan ama idinkan dee reer maka inuu idinka mid yahay taa anigu maan u malaynahay walow anii anigu aclamu haddaan ogahay haddaan ka warhayo anii anigu akhlus ilayhi inaan gaadhayo oo haddii aan ka warhayo aan ogahay inaan ii suurto gelaysa inaan gaadho oo nabadgelyo ku gaadho ee mulkigiisina waa u baqanaya waxyaala saasna waa u baqanayay bukhaarina halkan iyada waa la axbabtu liqaa horta waxaan jeclaan lahaa inaan la kulmo oo haddii aan ka warhayo inaan gaadhayo oo nabadgelyo ku gaadhayo inaan la kulmo waan jeclaan lahaa bukhaari halkan waxaa dhacay oo taas riwaaya bukhaari tanna way dhacday un isaga meel kale riwaayaadkiisa mid kamid a atajashamtu liqaa'ahu bal nawowiya halkan waxay leeyihiin xagga macnaha taasaa ka asaxsan tan oo macnaa haddaan ogahay inaan gaadhi karayo latajashabtu waxaan isku kalifi lahaa liqaahu inaan la kulmo macnaa waxaan isku kalifi lahaayo ee tacab iyo hawl iyo wax kastaba u mari lahaa sidaan isaga u gaadho laakiin waxaan ka baqanayaa buu leeyahy inaan dee isagii gaadhin oo bal dee qoomkiisu ka baqanaya boqornimadiisu u baqanaya in laba deba iyagu dilaan hadduu idhaho waan islaamaya iyo taasi uba baqanaya dee mulkigii sida uu ku baqayna walow kunta haddaan cindahu isaga agtiisa aan ku sugnaayo haddaan isaga ku sugnay agtiisa lakasaltu can qadamay wa ikraaman waxtiraaman intaas iyo tacdiim ahaan lagu xisaaban u maydhi lahaa mahaba si kale ee lakasaltu waa maydhi lahaayoo dee buquuba ugu arkayo waay can qadamay labadiisa lugood arrin kalena waa sheego walayabluqana waa gaari doonaa mulku mulkigiisu maa taxta qadamaya tiina waa garanayay de laakiin taasi may keenin haddana inuu dee islaamo si najaashiba yeelay ee labadeyda lugood hoostooda waxaa ku sugan mulkigiisu dee tiina way dhacday oo iyadoon waqtigu dheerayn rasuulka ilaahay iyo rusii mooto yahayba shaam iyo bayt ulmaqdis iyo dee hadday sanadii lixaatani ahayd welibana waxaan leenahay lixaad akhirkeedii waxaa dhacay sulxii xudaybiya shaamna bil baa loo soconaya waa sanadii toddobaad madaxeedi un balatan haddaan kaba dhigno lix iyo tobankii hijiradana baytulmaqdis muslimiinta gacanta ku haysay weeye waa wax aan toban sanadoodba aan buuxin bay ahaydba walayabluqana mulkuhu maa taxta qadamaya labadeyda lugood hoostooda waxa kuba sugan waa gaadhi doonaa markaa tani waxa ay tahay dee iyadoo inoo socon doonto inuu xadiidka weli inoo sii socdo wuxuu dee isagii sheegay waa bukli uu ku bakaylay boqornimadiis iyo taase waxaan ka baqanayaa buu leeyahay inaan anigu badbaadi waayo haddii aan isaga raaco haddii aan karayo inaan gaadho ama ay suurto gelisa sidaasaan yeeli lahayo wuxuu gartay rasuulka ilaahay inuu run sheegayo salawaatu ullahi wasalaamu caleyh nebigii kutubtoodaba kuba sugnaayo loo bishaareynayay inuu yahayna loogu bishaareeyena uu gartay cahdiga laga qaaday kutubtoodii in marka uu yimaado ay raacaan laakiin waxaa meesha yimi inuu mulkigiisii ku bakaylay ri'aasadiisii oo dee uu ka doortay taa islaamnimo uu ka doortay kolley saxiixa bukhaarina in aan halkan inooguma sugnayn bad-ulwaxyi ayaa kuba sugan oo nin ibnu naaduur la idhaha qisadiis iyo waxyaalo kale oo dee kolley tajriibkii baan kuba soo marnay imaam axmed musnadkiisa waxaa dhacay inuu markii tabuuk la joogay waraaq rasuulka ugu soo duuri muslim baan ahay saasaa imaam axmed oo kale rasuulku yihi been buu sheegay laakiin diintiisii buu ku suganyay taasuu leeyahy oo macnaa waxa weeyaanuun meeshii waa u dhowaaday inuu rumeeyo waanu gartay xaqiya laakiin mulkigiisuu ku bakaylay iyo taas baa keentay inuu dee iskaga adkaysatay dee isagaana markii daba muslimiinta rasuulka ilaahayna tabuk isagaa ciidamada waktigaa iyagaa lagulaba dagaalamay markii tabuuk u tegey muutana muslimiintu isaga kulaba dagaalameen ciidankiisi iyo dee carabtii la socotay markii dambena shaam ninkii ay intii hore kula dagaalamayeen isagoo intaan inankiisu qaban ugu dambeynna dhulkii waa tii lagaba qaaday qaala wuxuu yihi abu sufyaan baa wuxuu ihi uma dacaa wuxuu u yeedhay bikitaabi rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay waraaqdii uu soo diray intaa hore intaan waraaqdii laba furin la aqriyin buu su-aalahan weydiiyey faqarahu u aqriyay kolley waa loo aqriyo nin kala aqriyayey faidaa fiihi waxaaba kuba sugnayd kitaabka bismi illaahi araxmaani araxiim min muxamadin rasuuli illaahi ilaa hiraqla cadiimi room salaamu calaa man itabaca alhudaa ama bacd فإني أdعوka بدعاaية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتiكa الله أجرka مرتين وإن تولyت فإن عليka اسم الأrيسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون معنaa kitaabkii رasuulka ilaahay qoray ee maalintaa la siday ee uu isaga u diray tan baa madmuunkiisi iyo wixii ku sugnaa uu ahaa isimkuu ku bilaabay rasuulka ilaahi bismi illahi الرaحmaan الرaحيim magaciisina uu ku bilaabo dee taas baana badnayd horta selafkiiyo agtooda ruuxa wax diraya inuu isagu isku bilaabo oo dee waa kan min muxamedin rasuul illahi ilaa hiraqla cadiim الrum ruumkii ugu weynaa weeye oo dee ay weyneynayeen ee madaxdooda ahaa salaamun calaa man itabaca اlhudaa tani salaam ma aha oo waatan dee way noo dambaysaa inaan ruuxii gaalkaa salaam lagu bilaabahayn fircown iyo markii loo dirayo nebi muuse iyo nebi haarunba wasalaamu calaa man itabaca alhudaa taas baabaa dhacday markaa salaam maaha tani isagii la salaamayo ee laakiin ninkii hanuunka raacay wey ninkii hanuunka raacay isagii maba raacine ninkii hanuunka raacay ayay nabadgelyo iyo badbaado korkiisa ay ahaatay oo bacda salafbaaba dadkaa iyagu waxa weeya gaaladiiyo tan in laba odrhanayo salaamna markaa maaha taxiyadii laysu diiday in lagu bilaabana ma noqonayso ee ruuxii hanuun raacay ayay nabadgelyo korkiisa tahay adigay nabadgelyo korkaaga tahay markaa ruuxii maahe taas baabay ay markaa bacda salaf odhadeen tan baabay salaamtoodu tahay asalaamun calaa man itabaca alhuda ama bacd bale amaa bacdna hore kitaabka aan ugu soo aragnay fa inii anigu adcuuka waan kuu yeedhayaa bidicaayati alislaami islaamka dacwadiisii baan kuugu yeedhayaa dicaaya waa bimacna dacwo weeye oo dacaa yadcuu dicaayatan sida shakaa yashku shikaayatan masdar ahaan bimacnaa dacwo dacwadii islaamkuna waa tawxiidkii inay ilaahay rumeeyaan ay rasuulka ilaahayna raacaan ay rumeeyaan taas bay ahayd dicaayadii islaamkaan kuugu yeedhayaa kollay lafti kale aynoo dambeeyo riwaayo inoo dambaysa inoogu iman doonaa macnihiisa markaasaan arki doonaa ee dacwadii islaamka ee waxa weeyaan taas baan kuugu yeedhayaa oo ah dee waabatan aslim islaam taslim waad badbaadi macnaa muxuu ka badbaadiya adduunyo markay noqoto khisigii oo dhan hadday qatli tahay iyo hadday sadyi tahay iyo taas buu ka badbaadayaa iyo asri iyo bilaadiisi oo lagaba saaro aakhiro markay noqotona cadaabkeedii buu kaga badbaadaya hadduu saa u wada qaatona kolley malaa maalintii waa badbaadi lahaa una xataa waxaanu kaga baqanaya adduunyeen aslim taslam wa aslim islaam yu'tika allahu ilaahay uu ku siin ajraka ajrigaaga maratayn laba goor oo horeynu kitaabliimaan ugu soo maray ruux hadduu ahlalkitaab yahay nebigiisii rumeeyo rasuulkeeniina uu rumeeyo salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ilaahay laba ajri buu siinayaa marka waa taasoo dee waa iimaankiisii hore nebi ciise uu rumaysnaa iyo diintiisii iyo iimaantan labaad ee uu rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh iyo diintan khaatimada ee uu laba yimi uu rumeeyo taas baa laba ajri ilaahay kuba siinaya horeynu usoo ogaanay wain tawalayta haddaad jeedsatid macnaa iimaankii aad ka jeedsatid ood aqbali weydid fa ina caleyka korkaaga waxaa ah ismal arisiyiina waa dadkaa racaayadiisa iyo dee shacabkiisa oo dhami hadduu isaga raaco waxaa la arkaa in badani way islaami lahayd laakiin markuu isagii dee diido islaami waaye iyaguna ma islaamayaan isagii baana noqonaya mid ka horjoogsadee xaqaa ay gar xaqaa ay qaadan lahayn kaba horjoogsadee haddaba dadka adiga atbaacdaada iyo racaayadaada oo dhan dembigoodii baa korkaaga ah oo walow iyaguna dembigoodii ay leeyihiin laakiin dee waa inuu noqday iyaga wax ka horjoogsado u diida markaa islaamkii u diida ayuu dee dembigoodii oo kalena ku qaadaya oo ruuxu hadduu sabab u noqdo ruux halayntiisii iyo markaa marka ama gaalayntiisii ama halayntiisii ee dembigiisii oo kale ayuu yeelanaya ruuxa xumaan dad u jideeyeyna waatan ciddii ku raacday oo kale o dhan ismigoodii iyo wasrigoodii saynu hore usoo maray mid laba mida uu yeelanaya iyaguna de wasrigii iyo ismigii iyaga waxba kaba nuqsaamahayn xaggan al-arisiyiin kollay kelimada dhowr luqana way kuba timi imaka san baa inoo taal al-arisiyiin riwaayada muslim ee hore riwaayo kalena way inoo dambaysaa iyadoo bal masalan oo barhkood labada iyo-ood mid ahaan la gooyo iyo waxay adigu kuba fasireen xagga macnaha kollay dhowr macnoay kuba fasireen imakaana macnihii guud ee ujeedadu ahayd unbaan soo qaadee laakiin haddaan eegno macaanida khaaska macnaha ugu badan ee ugu asaxsan ee halkan kuba fasiraan al-aris waa al-adkaar ama alfallaax dee mamlakadiisii kollay cid dad kaleba way lahaayeen tijaar way lahaayeen oo quwaad bay lahaayeen laakiin waa dhul zarci oo waxa u badnaa dadka beeraha qota ayaa uba badnaa haddaba kuwa waxa weeyaan fallaaxiinta ah ee u badan adigu racaayahaaga dembigooda hadday deinay adigu aad islaamkii qaadan weyda iyaguna ma qaadanaya ayaad leedahay marka laakiin macnuu muxuu noqonayaa iyagun khaas ma aha racaayadii oo dhan baa loogaba jeedaa kuwani waa kuwi u badnaa insaan dee kuba laqbeeye bal taasba weeye waxaa bal masalan dee tan loo yidhi calaa jamiici racaaya iyagu waa kuwii u badnaa haddii isaga waa dadkaa iyaga wax celinayo ka horjoogo nukuwo kale iyo madaxnimo kaliya aanay jirino hadday isagu islaamana way raaci lahayn inqiyaadkooda sahnalaan lahaa haddii laakiin uu isagu iska islaami waayo dee boqorkoodii unbay la mid noqonayaan bal taasba weeye bal kollay barhkood baa yidhaha waa daa'ifo markaa gaar ahayd oo qoloyinta maqaalaadkuna maqaalaadkooda ay soo naqliyeen oo malaa nasaarada kaba mid ahayd oo malaa daa'ifo iyagunaba badnayd ayaa magacan laba odhanayo in aris la idhaha loo nisbeeyey oo kuwaas iyagu dee markaa meesha ayaa dembigoodii korkaaga yihiin bal markaa bal taa hore aan kuma daysanaynaa markaasaa waya ahlalkitaabi wudu kollay dee tilaawada inooguma sugnaa waa hadalkan unbay kuba cadafaysaa waxaa rasuulka ilaahay aayadan buu qoray kole aayaddu dee suuratu ali cimraan waa ta kuba sugan bacd alculamaa waxay idhaheen qisadii wafdigii reer majraan bay kuba soo degtay haddii taa la idhaaho ee sanadii sagaalaad bay kuwaas yimaadeen oo markaa waa nusuulkoodii wax kaba horeeye dee markaa muwaafaq ay noqonee laakiin say dee ay ma kala idhahaan maye qisada aayadan iyadu way horeyso awaa-ilulhijraba way soo degtay marka maxaa ilaahay yihi ya ahlalkitaabi dadkii ahlalkitaabka ahaayo waa yahuudiya nasaara tacaalow kaalaya ilaa kelimatin kelimo u kaalaya kelimadu waa alla nacbuda ilah iyo waxa kaba dambeeya oo dee kelima looma jeedo waa kalam n kelimadaasoo sawaain siman baynana wa baynakum macnaa sawaaun amruhu sawaain amruha wey arrinkeedu aynu u simanay inaga iyo idinkuba oo wixii naga wada dhexeeya aynu u simannahay laazim iyo waajib inagu wada ah taas u kaalaya oo maxay ah alaa nacbuda inaynan caabudin ila allahi ilaahay un mooye oo markaa cid kaloo duunkiya sida cuseyr ay kuwa u caabudeenay inay ilaah ku sheegeen ee masiix loo caabuday inay ilaah lagu sheegay axbaartoodii wixii ay u xalaaleeyeen ama ay u xaraameeyeen ay ku adeeceen taa iyagina ay ugu shariig yeeleen bal taasoo kale inaanay dhicin oo ilaahay un mooye cid kale aynaan caabudin walaa nushirka bihi shay-an aynaan ugu shariig yeelin waxyaalahaan tirinay iyo keyrkood baa maumuurahaan tirinay walaa yatakida aanu yeelanoo bacduna barhkeen bacda barhka kale arbaaban arbaab aanu kaba yeelan min duuni illaahi ilaahay duunkii barhkeen barhka kale ama ha noqoto daaco ay ku adeecaan fi taxliil wataxriim ama kuwaa dee ilaahay duunkii ay caabudayeenba haba noqotee fainta wallow haddaad jeedsataan oo kelimadaa inoo dhaxaysee arrinkeedu inoo siman yahu mid inoo yahay aqbali weydaan faquuluu waxaa idinku tidhaahda dadka mu'miniinta ahow ishhaduu markhaati noqda fain tawallow einta tawallowe markaas baan kaba dhigno tawallow macnaa hadday jeestaan ay aqbali waayaan tan oo fain tawallow asalku dee tatawallow buu ahay labadii tood baa mid la gooyey hadday jeestaan ay aqbali waayaan arrinkan iyo tan aada uguba yeedhayso kelimadaas faquluu dhahay ishaduu markhaati noqda bianna muslimiina xujadii weyna laasimtee ee anagu inaanu hogaansanay oonu taa qaadanay taas markhaati kawa noqda saas dhaha falama faraqa markii uu faaruqay min qira'ati kitaabi kitaabka qiraa'adiisii irtafacat ilaswaatu dhawaaqadii baa sare u noqday cindahu ayaa kor noqday cindahu agtiisa wakasura laqad meeshii waa la badnaa se bukhaariga inooguma sugnaydna meel sare intuu fuulay ba lama soo xidhay albaabadiina lama soo xidhay waana markii uu hadal aan halkan inooguma sugnayn uu ku yidhi isaga dadkii uu yidhi war ma raacaysaan oo dee nebigaa dee inay mulkigiinuna idiin sugnaado hanuuntaan oo dee ma raacnaayo taasay dideen albaabadii oo la xidhanna way heleen haddaba markii uu ta yidhi ayaa qayladii iyo boqolkii uu batay laqadna laantana waa la meeqaayinkana waa la reebi karaaye waa hadalka aan la fahmahayn taas oo markaa dhawaaqu sare u noqdo ama buuq iyo hadal la isdhaafo aan in la fahmahaynba amara bina anagana uuna faray uuna amray ay bina biikhraajina ina la saaru amrayo faukhrijna abu sufyaan baa le waana la bixiyey oo iyagii si iyaga isugu hadhaan qaala wuxuu yihi markii la saaray iyagaanu dib isuguna hadheen waana markaa uu ku yidhi hadalkaas ay markay dideen buu yihi soo noqda waxaan idin eegayoon hubsanayoon diintiina sida ugu adagtihiinoo dee halkaasa arrintiisa ugu dambaysa in bukhaarina uguma sugnayn kitaabkeenna kuma sugnayn faqultu liasxaabii asxaabtaydii ba waxaan ku dhaha abu sufyaan baa odhanaya xiina kharajnaa markaan baxnay laqad amira uu weynaaday amira amr bna abi kabshata ina abi kabsha arrinkiisii rasuulka ilaahay buu ujeedaa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waana kelimo dee kolley magaciisii maaha nasabkiisii maaha laqab isaga iyo kunyotani umay ahayn de waxay adigu ah rasuulka ilaahay dee waa markay ceelayn ahaan iyo taxqiir ah adu waxba tan bay ulama iman jireen marka barhkood baa waxa dhaha ibn abi kabshu waa nin reer khusaaco ahaayo xidig ashicra laba yidhaaho wa ana huwa rabu shicra kaas buu caabudi jirayoo wixii iyagu caabudi jireen carabtii kale ayuu kuba khilaafay markaasaa isagana rasuulka ilaahay de cid iyaana markaa cibaadadiisa ku waafaqdayna may jirin cibaadada xidigaas markaasay carabtu markan dambe rasuulka ilaahay bay tan ibn abi kabsha odhan jireen inay iyaguna diinteediibuu kuba khilaafay saa abu kabshahaas hore ugu khilaafay taas waaba la yidhi barhkood baa markaa waa mujarad tashbuhna dee dacni kalaba maaha ee barhkood baa le in rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh awowyadiisii hooyo mid ahaan baa abukabsho la odhanayay dhowr ninna way soo naqliyaanoo xagga hooseba qoreenkiina sharaxaysaa kuba suganoo kolley rasuulka ilaahay nasabkiisa ama xag radaaca uga yimaado ama xaggii radaaca ama nasabkii xagga hooye loogaba yimaadee abukabshayaa laba odhan jiray haddaba rasuulka ilaahay baa salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ee markii iyagu tan ay u suurtogeli weydeen nasabkiisii mashhuurkaa ee macluumkaa inay wax ka sheegaan ayay deeta ciddaa aan la gaarin ciddaas ay uga tiirinayeenoo waa nooc dee dacni ahaanunbay tan ulahaayeen dacni ahaanunbay ulahaayeen haddaba ninkaas buu leeyahay arrinkiisi waa weynaadayba oo inahu la yakaafu waxaa ka cabsanayo maliku bani lasfar nimankii reer ruom ayaa boqorkoodii baaba kaba baqanaya taas buu yihi isagaa abu sufyaan baa qoomkiisa ku odhanaya qaala wuxuu uhi famaa ziltu kamaan zuulin abu sufyaan baa leh muuqinan mid yaqiininaya inaan ahay biamri rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi amarkiisa anahu sayadaru inuu qaalib noqon doono daahir noqon doono ka kor noqon doono dadka kale xataa adkhala allahu calaya alislaam ilaan islaamay macnaa arrintaasi ay jirtay waana intaan usoo islaamin waan yaqiinsanaa buu leeyahay inaan dee dadka naga qaalib noqon doono dadkana ka qaalib noqon doono arrintiisa uu daahir noqon doono ee waxa weeyaan ilaa anigu kaba soo islaamin bal xadiiska kolley waan soo laqbaynay duruq yar baa yahadhoon raacinayo imaam nawina raximah llahu tacaala inta yaree ah kitaabkii rasuulka ilaahiye fawaa-id aad u badan buu kaba soo saaray bal waynu eega doontaa sharaxa kolle waa umuuro wada daahira laakiin fawaa-id aad iyo aad u badanoo waa qadcadan ugu dambaysa ee ah rasuulka ilaahay kitaabkiisii hadday tahay siduu kuba bilaabay bisilkii iyo waxyaalo kuba tacalluqsan magaciisanuu kuba horreysiiyey iyo cibaaradan salaamun calaa man itabaca alhuda iyo umuuro badan oo kale ayuu fawaa-id badan kaba soo saaray eegta وxdثna xسن الحلواني وcبد بن حمyد qال xdثna يعقوب هو بن إبراهيم بن سعد qال xdثna أbي عن صالح عن iبن شهاaب بhda الاسناaد waa isناadkii makaan kaba soo baxnay iبن شهاaبna cubaydاللahi buu kaba warinayey wزاada wuxuu زiyaadiyey imaka markii hore imaka صاaلح baa ka warinaya iبن kaysaan baa iبن شهاaب ka warinaya markii horena waxaan soo aragnay iبن شهاaب waxa kaba warinayay مcmر haddaba زاada فaacilkeeda waxaan ka dhigaynaa صاaلحo wزaada wuxuu siyaadiyey fi xadiiثi صاalح isagu riwaayadiisa wa kaana qaysaru qaysar wuxuu ahaa lamaa kashafa allahu canhu markii ilaahay ka fayday junuuda farisa reer faris ciidamadoodii macnaha wa uu jebiyey dee iyagu qalabadii ay heleen mashaa mid socday min ximse magaalada ximse la yidhaah ilaa iliyaa ilaa baytulmaqdis buu waxbuu soo raacina soo lugeeyey shukran shukriu ilaahay ugu shukriyayo limaa ablaahu llahu wixii ilaahay ugu nicmeeyey ee ahaa inuu dee bilaadoodii u soo celiyo cadowgoodiina uu guushii iyo qalabadii iyo kaba siiyey taas isagoo ilaahay uguba shukreeya ablaahu llahuna bmacnaa wa ancamahu dee kolley imtixaankana labadaba u yimaada labadu labada macne isku midkaa waata kuba yimaadeen wa qaala fi xadiidi waxaa kaluu xadiidka ku yihi saalix riwaayadiisa min muxamedin cabdillaahi wa rasuulihi imanka tan kaba soo baxnay min muxamedin rasuulillaahi cabdillaahi lamay socon min muxamedin cabdillaahi wa rasuulihi wa qaala waxaanuu yihi isma alyariisiyiina faina calayka halkaa isma alariisiyiina hamsaynu soo aragnay isma alyariisiyiina ya-baa markaa halkii hamsada wa qaala waxaanuu yihi halkii ahayd adcuuka bidacwati bidaciyati lislaam dicaayati lislaam aynu soo aragnay bimacna dacwa aan nidhi adcuuka bidaaciyati lislaam macnaha waa bilkelimati daaciyati lilislaam kelimadii dadka ugu yeedhaysa islaamnimo lagu soo gelayey waa tawxiidkii waa shahaadadii taas baan kugu yeedhayaayo daaciyat lislaam markaa macnuhu wuxuu noqonayaa taa horena dacwan kusoo fasirnay dicaaya daaciyana waa bilkelimati daaciyati ila lislaam oo ah lagu soo gelaya aan kugu yeedhaya intaas buu baaba kutubi nabiy allah subxana wa tacala ala alam